بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو معروف وعبد الله ابن عمرو ابن العاص qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kul cun washrab cab walbas labiso watasadaq sadaqayso min hayri sarafin walaa makhiila min hayri sarafin israaf la'aan iyo xadgudub la'aan walaa makhiilatin iyo kibir la'aan kibir iyo isjejebin ayadoon jirin oo aan dadka iskala weynaanayn hantidaada iyo maalkana aadan ku israafaynin wax cun oo cab oo labiso oo sadaqayso macnaha intaba waa kuu furan tahay wixii ilaahay ku siiyo inaad waxna ka cunto waxad ka cabto wixii dhar aad ku gadan karto dhar aad ku gadato ood ku labisato qaybo ka midna aad la baxdo sadaqaysato watasadaq wax sadaqayso wax hormarso rawaahu axmed wa abu daawuud axmed iyo abu daawuud ayaa xadiidkan wariyeen callaqahu lbukhaariyu bukhaarina waa tacliiqiya asagoo mucallaqu soo saaray alimaam albukhaari raximahullah xadiidku waa xadiid saxiixa can abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila yaa rasuula allah ara'ayta arajula yacmalu alcamala min alkhayri wayaxmaduhu aw yuxibuhu annaasu calayhi qaala tilka caajilu bushra almu'min abu dar alghifaari radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu dar qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah su-aashaana nabiga la weydiiyey ara'ayta arajula ka waran ninka yacmalu alcamala camal samaynaya oo min alkhayri khayrka ka mid ah camal khayriyo wanaagsan uu samaynaya wayaxmaduhu waxaa mahdinaya ow yuxibuhu nnaasu calayhi ama dadkaa ku jeclaanaya wayaxmaduhu aw yuxibuh waa shakun min araawi yaxmaduhu miyuu yidhi mase yuxibuhu ayuu yidhi macnaha dadkaa ku jeclaanaya camalkaas ama dadkaa ku mahdinaya oo ku ammaanaya waxaa leeyahy hebel khayr uu sameeyey hebel arrin fiican buu hayaa hebel wanaag uu qabtay waa lagu ammaanayaa dadkuna way ku jeclaanayaan arrintaasi ka warran baa leeyahy nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi nebigu tilka taas ammaanta la ammaanayo iyo mahdinta la mahdinayo oo loo mahad celinayo iyo jacaylka arrinta uu sameeye lagu jeclaanayo caajilu bushra almu'min qofka mu'minka bishaaradiisa tii loo soo dedejiyo way bishaaradii mu'minka qayb ka mida oo adduunyada loogu soo dedejiyo way rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey qofka mu'minka laba bishaaro uu leeyahay bishaarana adduunyau ku arkaa oo lagu tusiyaa midna wuxuu ku arkayaa aakhira lagu tusinaya albushra fi laakhira waa rida allahi wa hawaabuhu bushrada iyo bishaarada qofka mu'minka uu helaya aakhiro waa alla raalli noqoshadiisa iyo abaalmarka allah subxaana wa tacaala uu abaal marinayo wey oo khayr iyo wanaag lagu abaalmarinayo waa tii aakhiro waay bushra almu'min fi dunya mu'minka bishaarada loogu bishaaraynaya adduunyada waxaa qayb ka ah dadka saalixiinta ah dadka ahlu khayrka ah inay wanaag ku sheegaan qofkaasi oo wanaaggii uu sameeyey camalkii wanaagsanaa uu sameeyey looga mahad celiyo lagu ammaano laguna jeclaado waa bishaaro adduunyada loogu soo dedejiyey waxaa ka mid ah bishaarada adduunyada loogu soo dedejiyo mu'minka alru'ya saalixa oo aan soo marnay aragtida wanaagsan riyada wanaagsan ee qofkaas mu'minka ama uu arkayo ama loogu riyoonayo riyada wanaagsan ee adduunyada markuu joogo loogu riyaa loogu riyoonayo waxyaabaha bishaarooyinka fi dunya ayay ka mid tahay walidalika allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi lahum lbushraa fi lxayaati اdunya wafi laakhira labadaba bishaaray leeyihin mu'miniintu albushra fi lxayaati dunya markay culimmadu fasirayaan waxay ku fasiraan alru'ya saalixa aragtida riyada wanaagsan ee loogu riyoonayo ama uu ku riyoonayo qofka iyo waxaa ka mida midaan nebigu uu sheegay sala allahu calayh wasalam camal khayr uu samaynayaa wanaaguu qabanayaa saalixiintaa ku ammaanaya ammaantaas lagu sheegayo qofkaasi qofku waa qof wanaagsan oo waa mu'min khayrkii wanaagga uu qabta ammaanta lagu ammaanayo waa bishaaradii uu aakhira leeyahay yacni bishaaradii alla subxaana wa tacaala adduunyada ugu bishaaraynayo loo soo dedejiyo waay adduunyada lagu tusiyay bishaaradaas qaybna aakhira loogu dibdhigay qaybna adduunyada ayaa lagu tusiyey dadka saalixiinta ah oo muslimiinta ah waa shuhadaa ullahi fii ardihi waa markhaatiyadii ilaahay subxaanah wa tacaala fii ardihi nebiga calayhi salaatu wasalaam janaasa la soo mariyey markaasay dadkii khayr ku sheegeen markaasuu yidhi wajabat mid labaadaa la soo mariyey markaasay dadku xumaan ku sheegeen markaasuu yidhi wajabat waxaa la rasuulka ilaahay oo labada nin ee la soo mariyey kii la ammaanayna waxaa tidhi wajabat kii la xumaanta lagu sheegana waxaa tidhi wajabat wuxuu yidhi midka hore ay dadka wanaagga ku sheegeen wajabat lahu ljanna janna u waajibtee kan dambe xumaanta lagu sheegana wajabat lahu naar naara u waajibtay markaasuu yidhi antum shuhadaa ullahi fii ardi adinku waxaa tihiin buu yidhi shuhadadii iyo markhaatiyadii alleh ee dhulka ku sugnaa waa adinka buu yidhi macnaha dadka qofkan aad khayrka uga markhaati kacaysaan wuxuu daliil u tahay inuu qof wanaagsan yahay marka dadka mu'miniinta ah oo saalixiinta ahee wanaagsan qofka ay wanaag ku sheegaan ay ku ammaanaan calaamad khayr waayo waana midda hadda nebiga xadiidkan uu leeyahay tilka caajilu bushra almu'min waxaana tusinaya in allah subxaana wa tacaala addoommadiisa saalixiinta ah uu jeclaysiinayo dadka oo dadka mu'miniinta ay jeclaanayaan adiladeeda waxaa ka mid a qowluhu tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat sayajcalu lahum الraxmaanu wudda dadka mu'miniinta ah allah ee rasuul rumeeyey acmaasha wanaagsanna la yimi sayajcalu lahum الraxmaanu wudda allaha raxmaanka wuxuu u yeeli doonaa jacayl addoommadiisuu jeclaysiin doonaa addoommadii saalixiinta ahaa ayuu alle jeclaysiinayaa fii xadiidi abi hurayrana nabiga calayh salatu salaam wuxuu sheegay allah subxaana wa tacaala hadduu addoon jeclaado in allaha idaa axaba cabdan naadaa jibriil addoon hadduu jeclaado alla jibriil buu u dhawaaqa oo wuxuu ku leeyahay in allaha yuxibu fulaanan fa axiba jibriilow ilaahay hebel buu jecel yahay ee jeclow saasaa alla leeyahay subxaana wa tacaala fa yuxibuhu jibriil jibriil addoonkii ayuu jeclaanayaa wayunaadi ahla asamaa jibriil wuxuu u dhawaaqayaa dadkii samada ku sugnaa makhluuqaadkii malaa'igtii samada ku sugnayd markaasuu leeyahay ina allaha yuxibu fulaanan fa axibbuuh ilaahay hebel buu jecel yahay ee jeclaada fa yuxibuhu ahlu samaa ahlu samaagayaa jeclaanaya uma yajcalu allahu lahu alqabuula fi lard kadibna allah subxaana wa tacaala arladiibu wuxuu u yeelayaa qabuul dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa qof ay jeclaystaan oo ay aqbalaan oo ay ku raalli noqdaan ayuu noqonayaa ilaan ilaahaa jeclaaday mar hadduu ilaahay jecel yahana addoommadiisa saalixiinta waa jeclaysiinayaa cagsiguna waa sidaas oo kale hadduu ilaahay qofka noco subxaana wa tacaala u caroodo addoommadiisa saalixiintuna way nacayaan maxaa yeeley addoommada quluubtooda ilaahaa gacanta ku haya alquluubu bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa siduu doonu ilaahay u rogrogaa subxaana wa tacaala qalbiga marka ilaahay subxaana wa tacaala dadku u caroodo addoommadiisa saalixiintaana nacayb ayuu u geliyaa qalbigooda kow jeclaadana qalbiga saalixiinta mu'miniinta alla wuxuu u gelinayaa jacayl xadiidka marka sida nebigu sheegay calayhi salatu wasalaam waa bishaaro qofka mu'minkaa loogu soo dedejiyey fi dunyaa ammaanta wanaagsan ee dadka qofka mu'minkaa la ammaanayo وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين رضا الله رال نقشد الله سبحانه وتعالى وحي كسغنتها في رضا الوالدين رال نقشد لبدا والد وسخط الله عرض الله waxay ku jirtaa fii sakhati alwaalidayn labada waalid caradooda akhrajahu tirmidiyu wa saxaxahu ibni xibbaan waalxaakim xadiidkan culammada qaar way saxiixiyeen rida اllahi fii rida اlwaalidayn wa sakhaط اllahi fii sakhaط اlwaalidayn wuxuuna ku saabsan yahay fii biri اlwaalidayn in labada waalid noo baarinimo sameeyo haddii aad doonayso in ilaahay kaa raali noqdo subxaanaه wa tacaala meelaha rida اllahi laga dalbo waxaa ka mida waalidka xaggiisa raali noqoshada ilaahay waxaa ku gaari kartaa in waalidkaa raalli kaa yahay haddaad waalidkaa baari u tahay inaad raalligelisana aad ku dadaalayso ogow cibaado weyn ayaa ku jirtaa cibaado aada u weyn ayaa ku sugantaa ma aha wax la dheelsado waalidkaoo loo baarinimo sameeyo ilaahay agtiisa waa wax weyn allah subxaanaه wa tacaalaana xuquuqda waalidka fii kitaabihi aada uga hadlay aayaad fara badan ayuu alla subxaanaه wa tacaala nagu amraya in waalidka loo baarinimo sameeyo in waalidka loo samafalo in waalidka loo duceeyo hadday nool yihiin iyo haddii ay dhinteen labadaba ducada mar walba u baahan yihiin allah subxaanaه wa tacaala wuxuu naga reebay wax walba oo waalidku ay dhibsan karaan in lagula hadlo falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima hadal xun intaad ku dhihi lahayd bedelkii hadal wanaagsan ku dheh ha canaanan waalidka uf ha ku dhihin waa ku dhibsanayaa iyo warkaagaan dhibsanaya oon karaahiyeysanayaa waalidka ha ku dhihin ficilka ficil ahaanna waalidka ha u tusinin inaadan raalli ka ahayn waxa uu kuu sheegayo oo gacanta ha ku filqin walaa tanharuma waa ficil sida culamadu ku fasireen waa gacmo waalidka lagu taago ama lagu filqo taa bedelkeedana waxaad ku tidhahdaa hadal wanaagsan waqul lahumaa qowlan kariima waa hadal wanaagsan ku bedel hadalkii xumaa ficilkii xumaana ficil wanaagsan ku bedelo waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma garabka u raaric waalidka markaad xoogaysatay madaxa ha taagin hadday waalidkaa waayeella yihiin oy taag darreeyeen adigana aada awood leedahay waalidka inaad u muujiso xooggaaga iyo awooddaada waa qalad garabka u raariciyo inaad u baahan tahay u muuji inaadan ka weynayn u muuji inaad mar walbaahi ayaga diyaar aad ula tahay waxaad u awoodi karta inaad u samayso u muuji waalidka zamankan waa zaman ay badan yihiin dhallinyarada caasiga ah dhalinyarada waalidka caasiya zamankan aaday u badan yihiin ama gabdha ha ahaadaan ama wiilal dadka caaqiinta ah ee waalidkood caasiya zamankan aaday u badan yihiin dhalinyarada qaar markaad aragto haddii aad aragto ayagoo waalidkood la hadlaya ma u malaynaysid inay yihiin dad isdhalay waxaad u malaysaa laba isla dhalatay inay yihiin markay ugu yartaa siduu hadalka ugu celinayo wuxuu isku dayayaa warkuu waalidka yidhahaba inuu ka jawaabo bal qaar waxaa arkaysaa hooyadiioo la hadlaysa ama aabbihiioo la hadlaya ku hor dhaqaaqayo waaba iska tegaba dhabarku u jeedinaya ayagana waa la khitaabayaan oo waa la hadlayaan qaarkood waxaa u sahlan si fudud inuu u yidhahdo yeeli maayo waxa aad sheegaysid markii la yidhaha waxaas yeel wuxuu yeeli maayo yaa la hadlaysaa waa inay kuu qiimaysan tahay qofka aad la hadlayso warkaaga intaadan ku hadlin ka hor horta qalbigaaga soo xaadiri qofka aad la khitaabay siyaa waay ma uusan ahayn qofkii sabab u ahaa jiritaankaaga ilaaha ku abuuray laakiin yaa sabab u ahaa inaad adduunyadaa timaado labada waalidaa sabab u ahaa ma waysan ahayn kuwii kugu dhibtooday oo habeenkii kugu dhafrayay oo wixii yaroo xanuun oo ku qabta la murugoonaya oo hadda adigoo weyn kuu qaba weli cunug yar inaad tahay waalidka lagama weynaado hadday lixdan jir aad tahay hooyadu waxay leedahay aawa wiilkii oo wiilka aawa wiilkii la sheegayo waa kii odo lixdan jira waay agteeda waa yeel kama noqdo waa wiil yaruu u yahay waa waalid daqiiqadaha aad ka maqan tahay waxaa laga yaabaa inuu maanta o dhan hooyadu fakirayso maxaa ku dhici doona maxaa asiibay wax yar hadduu soo daah waa raadinaysaa xilli xagguu maray soomaaliduna waa ka mahmaaheen oo waxay dhaheen inaad dhashay kuma dhalin warkaasi dhab waayo waalidka sow kaaga fakirayo uga fakiri mayse waxaa laga yaba in adigu la yaabantaha wax lagu raaraadinayo waa maxa nin weynaad tahay waa isku filan tahay magaaladaada dhinac ka marta maxay tahay dabajooggaan faraha badan leh maxaa yeelay maqal kuguma jiro dareenka ayada ku jira adiga kuguma jiro la joogaagay mar walba rabtaa wax yar haddaad ka maqan tahay waxay is leedaha amaad dhibaato gaartaa xanuun yar haddii lagugu sheego waxay u arkaysaa inuu xanuun weyn yahay maanta o dhan waa kaa murugoonaysaa adigana waxaa laga yaabaa bikulli suhuula inaa hadallo kolkulul ugu tiraahdo iska ilaali waalidkaa inaad hadal kulul kula hadasho iska ilaali waxaa taa ku kasbanaysaa carada ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay sakhat ullah waa fii sakhat alwaalidayn waalidku hadduu kugu caroodo waxaa ka dhaxlaysaa caro ilaahay haddaad noo rabto inuu ilaahay kaa raali noqdo ku dadaal inaad waalidkaa raali geliso waalidkaa inaad raali geliso ku dadaal waxaad awoodi karta inaad u tarto haddii xataa wax kugu culus waalidka uu kaa dalbo ogow inaad u dhaga fududaato oo amarkiisa aad fuliso ilaahay baa kaaga raali noqonaya culays walboo ku haystana ilaaha kugu fududaynaya ilaaha kuu fududaynaya culayskaasi maxaa yeele baari baa taa waalidka u baarirma samaynaya hadduu ku yidhahdo ilaahay caasi oo dembi ilaahay ka gal laga yeeli maayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq xaq ullah iyo xaq lwaalidayn hadday iska hor yimaadaan yaa la hormarinayaa xaqa ilaahay baa horeeya subxaana wa tacaala laakiin taa laftirkeeda markaad rabto inaad waalidka ka diido usluubka u isticmaalaysa ha noqdo usluub jilcan oo mar walba isku dayaysa inaad qanciso dembigina aadan gelin ilaahayna ha caasinin waalidka inaad qancisana ku dadaal ilaahayna dembi ha ka gelin subxaana wa tacaala oo waalidkii hadduu ku faro ilaahay inaad dembi ka gasho ha yeelin laakiin maca daalika mar walba qanaacadiisa ku dadaal dhallinyarada hadda waxaa ku badan in awaamirta waalidka laga madax adeego way ku badan tahay taana waxay sababaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu caroodo iska ilaali inaa waalidka amar ka diido waxaa iska ilaalisaa inaad dhagaysato dhagaysiguna haddaba aada u jira waxaa laga yaabaa qol inuu ku jiro hooyaduna qolka ay bannaanka ka joogto markay u yeerto bas dhaga tiraaya waxaa laga yaabaa inuu adeega diidan yahay in wax loo diro uu diidan yahay oo wax la amro xataa haddaad isleedaha waa lagu canaananaya oo dembi aad gashay isku og tahay uu jiro ha dhagaysanin waalidka canaanta waalidka waxba kaa dhimi mayso waa canaan waalid haddii lagu garaaco xataa waxaa lagu garaacaya waa naxariis iyo jacayl lagu jecel yaha waay waa inaada dhib u arag gabdhaha ayaga waxaa ku badan maadaama howlaha guriga inta badan loo diro inay mararka qaar ka hor yimaadaan hooyooyinka ayadana noocaasinimada ka mida waay hooyadu waxay kuu dirto ama aabbaha uu kuu diro oo aan ilaahay caasi ahayn culays walbay kugu hayaan waa inaad isku dayda inaad fuliso si ayaga aa u raali geliso raali noqoshada ilaahayna aa ku gaarto maxaa yeelay rida allaahi waa fii rida alwaalidayn diinta islaamka arrintaas aaday u adkaysa in waalidka loo baarinimo sameeyo waalidkana waxaa laga rabaa si carruurtiisu baariyaal u noqdaan inuu tarbiyadooda ku dadaalo waan masaladii xal aan ka hadlaynay waa tarbiyo wanaagsan inuu cunuga tarbiyeeyo si hadhowti beri uu noqdo walad baariya tarbiyadana qaybin waxaa ka ah ducada in loo duceeyo in ilaahay hanuuniyo ilaahay toosiyo oo aan la habaarin ilmaha waxaadna ogaatiin waxaad waalidka ku dhigto caruurtaadaa kugu dhigaya adigana aakhiro intaan la gaarin ka hor adduunyada waxyaabaha waaqic ahaan loo arkay waxa waye ilmahaaga wixii waalidka aad ka jarto ama culays ah oo dhibaato ah berri adigana carruurtaada kaa jaraya dhibkii waalidka aa ku samaysta adigana carruurtaada kugu samaynayo wa aljazaau min jinsi alcamal kamaa tadiinu tudaan sida adigu u dhaqantaa lagugula dhaqmaya hadaad caasi noqoto ilmahaaga caasinimada ka filo waalidka haddaa ku madax adeegto madax adeega aad waalidka ku madax adeegto ilmahaaga berri ka filo in ayaguna sidoo kale kugu noqdaan hala yaabin haddaad la kulanto maxaa yeelay adaa dariiqaa maray adigaa waddadaa maray arrintaasina culammadu waxay dhahan waa arrin waaqic oo la arkay qofka hadduu waalidkiis caasiyo ilmihiisu ka arkaa hadda ka hor waataan dhowr mar sheegnay qisadii ninkii aabbihii lugta ka jiidi jiray aabbihiisoo waa yeelah waxaa la yidhi guriga ugu noolaa odagii iyuu dhibsaday marka khidmadiisii adeegiisii waalidkuna markii dulqaadka weyn kaaga baahan yihiin waa markii ayagoo waayeellaa ilaahay ku gaarsiiyo oo aan awood lahayn oo raba ina adiga u khidmayso oo sariirta ka qaadayso musqushaad geynaysaa cunnadaad siinaysaa markuu sariir ku aruuro waa waqti ugu culus waana markii ugu ajar badan tahay ninkan waa cuslaystay la noolaashaha aabbihii odagii marka lugta intu ku dhagow jiidaa baa leeyahy markaasuu ilaa albaabka geeyaa su wax walba waa jiidayaa mar uun mawdhintuu leeya ha ku dhaafee waagii dambe odagii waa iska dhintay silcaasuu ku dhintay kii odaga jiidi jiray asiguna da'dii baa ka daba timid waa yeelu noqday booskii odagu galay wiilow dhalay agtiisu asigana da'ya waayeel ku noqday marka waxaa la yidhi wiilkiiba asigana inta lugta ku dhago ayuu albaabka uguma simee waddadau dhigaa bannaanka u saaraa markii dambe waa hadlo wuxuu yidhi wiilkaygiiyo waa ogahay buu yidhi meesha layga haysto anaa aabbahay lugta anagaa aabbahay jiidi jiray buu yidhi cuquuba ay haysata laakiin ma maad iigu sintid buu yidhi intaan aabbahay ugu simi jiray walba haddaad i jiidayso meeshaan aabba dhigi jiray idhig buu yidhi albaabkaan gey jiraye albaabka igey ka badan hay jiidina markaasuu yidhi mayuu yidhi aabbe ilaa albaabka in lagu geeyo waa xaqaagii buu yidhi horta waa intaad aabbahaa jiidi jirtay ilaa waddada in lagu dhigana sadaqa aniga kugu daray waayo waa dheeri anaa kugu sadaqaystay waa aljazaau min jinsi alcamal aabbihiisuu sidaa ula dhaqmi jiray asigana walad kasii liita asigaa lagu itixaamay oo intuu aabbihii ka yani aabbihii ka gooyay in ka badan asigii ka jaray marka intaan aakhiro la gaarin ka hor adoo caruurtaada mustaqbalka ninka caruurlana waaba leeyahay kaan lahayn asagoo mustaqbalkiisa u fakiraya iyo ilmihiisa hadda baari ha noqdo haddii kale waxaad waalidka ku dhigto berri caruurtaada kugu dhigi doonee ogow tii aakhirana waa kuu dhiman tahay oo caradii ilaahay subxaana wa tacaala iyo wixii aad ku kasbatay caasinimada waalidka aa caasimo cuquuqu lwaalideynna waa min akbar alkabaa'ir kabiiro keliya ma aha waa min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fii xadiidi abi bakra markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir qaaluu bala qaala alshraaku biاllah wacuquuqu lwaalidayn shirkiga wuxuu nabigu ku xujiyey waalidkoo la caasi ma idiin sheegaa buu yidhi kabaa'irta kuwa ugu waaweyn markay yidhaahdeen haa rasuulka ilaahi noo sheeg wuxuu yidhi ilaahoo kayrkii lala wadaajiyo iyo waalidkoo la caasiya wey wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur saddexdaasuu sheegay nebigu sala allahu caleyh wasalam marka waalidkoo la caasiya waa dembi aad iyo aad u weyn ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala wax sahlan ma ah ninkii saxaabiga ahaa ee rabay inuu jihaad ka qayb galo markuu yidhi labadeyda waalida nool oo ii baahan rasuulka ilaahayo nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa fiihima fajaahid labadaada waalid ku jihaad wey min aljihaad waxaa ka mida fii sabiili illah inaad labadaada waalid ku jihaad oo ayaga juhdigii iyo dadaalkii aad ku bixiso khaasatan markay daciifaan oo ay kuu baahan yihiin xooggaaga ay u baahan yihiin xoolahaaga ay u baahan yihiin garabkaaga ay u baahan yihiin uways lqarani wuxuu ahaa sayidu taabiciin nebigaa ku sheegay soo maha inuu yahay sayidu taabiciin waa khayru taabiciin buu taabiciinta ninka ugu khayrka badan wey muxuu nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam wa kaana baaran biummihi ninkaasi hooyadiisoo baari u ahaa waa nin saalixa waa nin si taabiciinta ugu khayr badan hooyadiisoo baari u ahaa ninkaas cumarow haddaad aragto waxaad ka codsataa buu yidhi in ilaahay kuu baryo alla dembi dhaaf inuu ilaahay inuu dembi dhaaf kuu weydiiyo ka codso cumra la leeyahay radi allahu canhu haddaad ninkaa la kulanto waxaa ka dalabtaa alla inuu dembi dhaaf kuu weydiiyo ninkaasi wuxuu nebigu ku ammaanay inuu hooyadii baari u ahaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam markuu hadlayay uu yidhi innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt wa awsaanii biاsalaati waazakaati maa dumtu xaya wabaran biwaalidatii ilaahay wuxuu iga dhigay buu yidhi mid waa hooyadii baari u ah ilan hooy u laha asiga aabba ma lahayn ilaahay wuxuu iga dhigay buu yidhi mid hooyadii baari u ah nebiyullaahi yaxya ibnu zakariya alla wuxuu yidhi wabaran biwaalidayhi wuxuu ahaa mid labadiisa waalid baari u ah oo ku ammaanay alla subxaana wa tacaala inuu labadiisa waalid baari u ahaa marka birulwaalidayn qiimo weyn ayay ku dhex leedahay fi shariica maadaama annaga aan nahay dalabatulcilm annaga ugu owlaysan inaan ku dadaalno birulwaalidayn oo waalidkii loo baarinimo sameeyo hadal wanaagsan haddaadan wax sii karin qowl wanaagsan kula hadal xataa haddaysan xoolo kaaga baahnayn hadal wanaagsan inaad kula hadasho waxay kaa dalbadaan oo ay kaa codsadaan inaad u samayso adoon maya dhihin qaarkood marka hore inta diido gununacow hoos ka hadlo ayuu markaa kadib doonaya kaas baari miya baari ma ah midda kale waxyaabaha khatarta waxaa ka mid ah oo aan ku baraarujinaya dhallinyarada hadallada hoos laga hadlaayo ogaada waa khatar dhallinyaraduna waa ku badan taha markii la canaanto waa guryamaya guryan waa la yaqaan soo maa hoosuu ka guuxaya wuxuu sheegana lama yaqaan waalidka waxaa laga yaabaa shaki inuu galo uu is yidhahdo amuu ku caynaya waa suuragal soo ma mararka qaar waa ka xumaada wuxuu ku leeya war waxaad hoos u sheegaysa kor u sheeg ila waa kaa shakiyey waxaa laga yaabaa inuu ka shakisan yahay inaad wax ka sheegto inuu waalidkaa kugu tuhmo in asiga wax ka sheegaysana waa musiibo ayadaa musiibo ah xataa haddaad carooto ama xanaaq kugu jiro waalidkaa wax kaa codsado haye keliya ku jawaab jawaab kale kuuma bannaana kuumana furna laakiin inaad hoos ka guuxdo waa dareen waa dagaal waa waalidkood u muujinaysa inaadan raalli ku ahayn waxa uu kuu sheegay taana waxay sababaysaa inuu waalid kuu caroodo waalidka hadduu kuu caroodana maxaa ka dhalanaya in ilaahay kuu caroodo subxaana wa tacaala marka arrintaasi waa arrin khatara oo la rabo inay iska fiiriyaan dhallinyarada guud ahaanba inaan aad loogu dadaalo birulwaalidayn wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin